habeenkii xalay waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka dhacay iskahorimaad u dhexeeya nin hubaysan oo ciidamo ka tirsan booliiska maamulka la baxay fcc khaatumo mas-uul u hadlay ciidamada booliiska ee maamulkan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey iskahorimaadka dhex maray ruuxa hubaysan iyo ciidamadooda ninkan ayaa xalay israsaaseeyeen ciidamada booliiska maamulka fcc khaatumo ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed cali xaanshi halka dhinaca maamulka fcc khaatamo uu askari ka dhintay magaciisa lagu sheegay cabdiqaadir cabdiraxmaan kaas oo ka mid ahaa askartii israsaaseynta dhex martay ninka mas-uulkan waxa uu sheegay inay askartu dileen ninkan oo ay ku eedeeyeen inuu ku dhex jiray muqaadaraad isagana uu dilay askari booliisa sidoo kalena dhaawacay afar kale isagoo intaa ku dari in ay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ciidanka birmadka booliiska xisasi khaatumo oo ku jira howlgal ay ku gudanayeen waajibaadkooda kuna daba joogeen eedaysanayaal ay isku heleen aagga magaalada dhexdeeda ah halkaana rasaaseyn dhex martay israsaaseyntaasna ay ku dhinteen ninkii eedaysana ahaa oo ahaa nin mukhaadaraad ku jiray laguna daba joogay iyo askari ka tirsan ciidanka birmadka booliiska ninkaa waxaa la yidhaahdaa maxamed cali xaashi eedaysanaha ah waa dhintay ninka dhintay ee ciidanka booliiskana waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cabdiraxmaan afar askari oo kalea ku dhaawacantay israsaaseyntaa dhex martay wixii dambe baaritaankii waa socdaa dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka jiray xiisado u dhexeeya ciidamada maamulka s a c khaatumo iyo dable hubaysan oo ka shaqeeya waxyaabaha maanka dooriya